إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ugu yaraan lix askari ayaa maamulka jubbaland looga dilay weerar kamiin ah oo lagula beegsaday deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee banaadir gada iyo bakool ayaa weerar ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar ku leeyihiin goboladaas waaliga wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa ka hadlay dagaal khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ah oo dhowaan ka dhacay duleedka wisil oo mudug ka tirsan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa fasaxay in dalka kiniisada laga dhiso gaaladana ay soomaaliya ku caabudi karaan wax weliba oo ay aaminsan yihiin beesha eelay ayaa sheegtay inay si buuxda u garab taagan tahay mujaahidiinta al-shabaab kadib kulan ugu soo gebagaboobay wilaayada jubbooyinka haweenka ku dhaqan deegaanka kunyabarow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa bixiyey hadiyada ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ah ee jiidaha hore ku sugan من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan ugu yaraan lix askari oo ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ayaa lagu dilay weerar kamiin ah oo lagula beegsaday deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo warkaasi war kale oo ku saabsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee banaadir gada iyo bakool oo weerar ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku leeyihiin goboladaas waxaa soo jeedinaya haashim xalay weeraro qaraxyo iyo kuwa toosa isugu jira islamarkaana lala beegsaday shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka jubbada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalafiidkii weerar dhabagala u dhigay ciidamo ka tirsana maamulka jubbaland kuwaas oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka birta dheer kaas oo hoostaga magaalada kismaayo waxaana halkaa ciidamada jubbaland ku gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamadii kabiinka ku dhacay ayaa lagu dilay goobta dagaalka waxaana laba ka mid a meedadkooda ay uga carareen halkii uu dagaalku ka dhacay sidoo kale ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ciidamada jubbaland ka furteen qor b k m ah iyo sidoo kale agabyo ciidan oo ay isticmaalayeen ciidamada kabiinka ku dhacay dhanka gobolka gadow rag ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal qarax la beegsaday guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah gurigan qaraxa lagu weeraray islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada ayaa ku yaala degmada beled xaawo waxaana ay wararku sheegayaan in khasaare kala duwan uu gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugnaayeen degmada waajid ee gobolka bakool dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay halka ay ku sugnaayeen ciidamada xabashada ethoobiya faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ugu dambayntiina dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano dayactirka oo u dhow xaafadda towfiiq ee degmada yaaqshiid jasaaka allahu khayran haashim cabdinaasir waaliga wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa ka hadlay dagaal khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ah oo dhowaan ka dhacay duleedka wisil oo ka tirsan mudug cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas faahfaahinaya sheekh xasan abi xamse waaliga walaayada islaamiga ee mudug oo u warramay idaacadan islaamiga ah alfurqaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaalkii khasaaraha xooggale lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka galmudug ee dhowaan ka dhacay duleedka wasil oo ka tirsan gobolka mudug marka hore wuxuu allaah uga mahad celiyey guusha uu siiyey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo deegaanka doonlaayo oo wasil u dhow ku laayay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug sheekh xasan abi xamse waaliga walaayada islaamiga ee mudug ayaanu weydiinay tirada askarta iyo saraakiisha ay ku dileen dagaalkii ka dhacay doonlaaye cadowga inta aan ognahay khasaaraha soo gaaray ee dhimashadu ilaa ma garanaysaa toban saraakiil ilaa saddex raggii hogaaminaya ka mid ah ciidankaas duulaanka ahaa baa ku baktiyey dhaawacana ilaa labaatan buu gaaray ee khasaaraha cadowga intaa annaga aan ognahay waa intaa in kalena waa jiri kartaa hoynaan ogeyn waa iska soo bixi kartaa dhaawaca iyo dhimashaduba intaa waa ka badan kartaa deegaanadii lagu dagaalamayna alxamdulilahi rabbialcaalamiin mujaahidiinta gacanta ku haya raayada towxiidka ka taagan sharciga islaamka ka shaqaynaya oo ma arkaysaa ka oogan ciidamada dagaalka lala galay ee qaarkood la dilay qaarkoodna la dhaawacay ayaa kasoo duulay magaalada xarardheere oo ay dhowaan qabsadeen halkaa oo qaarkood ay ku sugan yihiin waxaana xusad mudan in ciidamadan markay xarardheere tegayeen ay wisil kasoo duuleen wisil waxaa kaabiga ku haya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh xasan abu xamse ayaanu weydiinay sababta iyadoo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayay wisil kaabiga ku hayaan loogu duulay xarardheere duulaanka xarardheere lagu yimid iskama laha nimankan qowrka ugaareed ahee boorka laga dhigtay ee ayagu hadda meesha ka muuqda iskama laha duulaankan waxaa iska leh cadowgii islaamka cadowgii soomaaliyeed cadowgii islaamkaoo dhan maraykan baa iska leh meeshii ayagu ay doonaan oo markaa ay la noqoto bay u asteeyaan oo yidhaahdaan meelheble ha la aado istiraatiijiyada ka dambaysa in meelheble la aadana ayagaa yaqaana qolada loo diray waxba kama ogo nimankaa marka waa la soo diray ee dhankaa ma garanaysaa biyaha xeebtay soo mareen xardheerana sidaasay ku soo gaareen ciddii fahamsanna waa sidaas ciddaan fahamsanayna sidaa ha u fahamto sheekh xasan abu xamse waaliga walaayada islaamiga ee mudug ayaa ku baaqay in lala dagaalamo cidda duulaanka ku ah shareecada islaamka islaamku sheegasho ma ahane waa qowl iyo ficil qofku la yimaade e waxaan leeyahay ha lagu tartamo ma arkaysaa cadowgana ha la iska celiyo biyana waxaa la yidhi intii ayanku soo gaarin baa la iska wareeyaa cadowga hadduu ku qabsada kadib iga kac kaa yeelimaa marka waxaan leeyahay gaar ahaan dadka reer mudug waxaan leeyahay walaalayaal cadowgaa ha lala dagaalamo diinta ilaahay hala garab siiyo waxa uu dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka fogaadaan meelaha ay joogaan dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye si aan markii lagu duulo waxyeello u soo gaarin
madaxweynaha dowladda federaalk ayaa fasaxay in dalka kiniisada laga dhiso gaaladana ay soomaaliya ku caabudi karaan wax weliba oo ay aaminsan yihiin maxamed ciise ayaa soo jeedinaya madaxweynaha dowladda federaalk ayaa isagoo ku sugan dalka talyaaniga ka shanqariyey hadal aad loola yaabay kaasoo ka dhigan qodob dastuurka ku qornaa oo si ficil ah loo bedelay qodobkaas oo ku saabsan mabda'a iyo diimaha ayaa odhanaya qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu diintiisa ku dhaqmo madal uu kala hadlayay dad soomaali ah ayaa waxa uu sheegay inaysan dhibaato u arkin dowladdiisa inay gaaladu waxay doonaan caabudaan xataa soomaaliya ay sidaasi u yimaadaan islamarkaana kiniisadahooda galaan dadka kale ee ummadaha adduunka ku nool diintooda kuma haysano inay diintooda caabutaan haddii dalkaayna yimaadin xataa inay diintooda dalkan ayagoo joogo ku dhex caabutaan waa ogolnahay haddii nin kristaan imaado inuu dalka dego kiniisada dowlaha oo kiniisadiis ku cibaadaysto hadduu mid kale oo wax kala aaminsan u yimaadaan wuxuu aaminsan yahay inuu isagu lafihiisa uu aamina wax barbaran weyn kuma qabo diinta islaamka ma ogola in dhul muslim ah kiniisada laga dhiso sida ay marar badan culimmada sheegeen xasan sheekh ayaa ah madaxweynihii ugu horreeyey ee dib u dhisa kiniisadii uu gumaystihii talyaaniga ku lahaa muqdisho taasoo wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii ay burburiyeen dad soomaaliyeed siyaasiyiinta ayaa sheegaya in hadalka xasan sheekh uusan ruqsad siinin kiristaanka iyo kuwa dabka caabudo oo kale balse uu fasaxayo dhaqan kasta oo xun sida qoomuluudka maadaama uu sheegay in qof walba uu wixiisa caabudi karo falanqeeyaasha ayaa sheegaya in hadalkan uu kasoo jeediyey kiniisadda weyn ee vatikanka ee roma taasoo uu ka dalbaday in ay ka taageeraan la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
beesha eelay ayaa sheegtay inay si buuxda u garab taagan tahay mujaahidiinta al-shabaab kadib kulan ugu soo gabagaboobay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed daahir cali sow ayaa war ka soo jeedinaya waxaan ku dhaaranaynaa inaan kutubka allah naf iyo maal ku bixinayno ku dhaaranaynaa gaal iyo gaaloraac inaan berri ka nahay oo aan dhankeena islaamka looga soo dhacayn allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamdu beesha elaa iyo jubbooyinka oo kulan ku yeelatay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka kulankaas oo uu barbar socday dowro sharci ah ayaa ugu dambayntii soo saartay bayaan ay ku iclaaminayso inay si buuxda u garab taagan tahay mujaahidiinta al-shabaab lana dagaalamayso shisheeyaha iyo dhinacyada la socda kulanka oo ka dhacay degmada saako waxaa ka soo qayb galay odayaasha iyo waxgaradka beesha iyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka bayaanka ay soo saartay beesha ayay ku ballan qaaday difaaca diinta iyo dhaqanka islaamka waxa ay caddaysay in naf iyo maal ay ku garab istaagayaan mujaahidiinta al-shabaab beesha eelaay ayaa iska fogaysay abaabulka ay wadaan shisheeyaha bayaanka ayaa sidoo kale fariin loogu diray kuwa shisheeyaha la shaqeeya waxay waxgaradka beesha fariin u dirayaan dhallinyarada namarin habaabiyey ee la shaqeeya gaalada fariintaas oo ah inay isaga soo baxaan kana digtoonaadaan la dagaalanka diinta islaamka iyo ehelkeeda shan waxgaradka beesha waxay caddeeyeen inaysan beesha matali doonin odayaal ka soo jeeda safka gaalada sida murtad jawaari oo kale eelayan hadduu dhaha annaga kuma raacsin way bannaankan ka nahay sidaas islaamka ayaan garab taagannahay wax alle wixii eelay sheegta ee ku jira gaalada dhexdeedana beri ayaan ka nahay ugaaska beesha eelaay ee jubbooyinka ugaas abuukar maxamed daahir oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inuu ka dhab yahay bayaanka ay soo saareen waxyaabaha ku xusanna ay dhaqangelin doonaan ee shirkaanna mayba ka koobanaayay waana ka midaysanaa mujaahidiinta bariga afrika inaguna ungana garab igaashaan mar welbana ungana bayaanka saduna hansaagnay iyanoo dhab'e waana ka dhabayaan hoo ilaahay arooba insha allahu biidni illaahi alkariim waana dhabanoo nagdaasa geega ee meel raayuse hasan garguuruta haddii us gaalaha garabsadii midow iyo caddaanba unun ilaahay niila jira insha allahu biidni illaahi alkariim ugu dambayntii kulanka waxaa soo gabagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdallah waxaana uu shiikhu xusay in shisheeyaha iyo lajirayaashooda ay ku jabeen oo ay ku fashilmeen duulaanka ay ku soo qaadeen wilaayaadka isagoo tusaale u soo qaatay meelaha ay ku jabeen waad la socotaan cadowga ilaahay waayihii u dambeeyey xamalaadka ay soo qaadeen ilaahay waa uu ku fashilay waxayna ku dhammaatay ayna marayaan xaalad jahwareer ah meel walba iyo makaan walba ay mujaahidiinta iyo ayagoo iskaga hor yimaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala khalabada iyo guusha iyo nasriga waxa uu siinayey mujaahidiinta cadowga ilaahay meelo badan bay ku jabeen waad ka warhaysaan hadday noqon lahayd galgaduud hiiraan mudug meelihii shabeellada hoose waad maqlayseen shabeellada dhexe nasriga ka dhacay iyo dhammaan gobollada intooda badan ilaa muqdisho waxaasoo nasriya oo guulah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku manaystay dadka waxa weeyaan shareecadiisa difaacaya kalaamkiisa kor yeelaya cid walba ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u adeegta ee naf iyo maal ku bixisa ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu u gargaarayo si kastaba ha ahaatee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa horey kaga dhacay haddana ka socda kulamo ay leeyihiin maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka iyo beelaha dega wilaayada kuwaas oo looga hadlayo difaacidda diinta islaamka iyo fashilinta xamlaadka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan haweenka ku dhaqan deegaanka kuunya barow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa bixiyey hadiyado ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee jiidaha hore ku sugan mahad cubayd ayaa warkaas faahfaahinaya haweenkan oo maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ku wareejiyey agabyo kala duwan oo ay ugu tala galeen mujaahidiinta ku sugan jiidaha hore kadib munaasabad weyn oo ka dhacday kunyo barow ayaa sheegay inay mar weliba garab u yihiin mujaahidiinta waa tan mid ka mid a haweenka oo ka warramaysa marka hore agabyada ay ku wareejiyeen mujaahidiinta iyo inta ay ka kooban yihiin
insha allah waxaan soo meeshaan maanta kusoo bandhignay laba boqol sagaashan iyo sagaal caag konton iyo kow kartoon oo timir ah labaatan iyo siddeed jawaan oo biskutka la dubay ah afartan iyo sagaal go' oo go-yaasha dhaxanta wiilasha ay ka huwanayaan ah lix darsin oo cimaamada ah laba darsin oo buumooyinka ah marka waxaan rajaynaynaa tookada labaadna in intaas inka badan waxaa waaye aan soo bandhigi doono insha allah gabdhahan ay kusoo baraarugi doonaan waxaa waaye alaabtan inka badan ayagana ay tookada labaad ay bixi doonaan sidaa hore looga barto insha allah mid ka mid ah hooyooyinkii bixiyey agabyo ay ka mid yihiin buskud caagag iyo timir ay ugu tala galeen mujaahidiinta ayaa gabdhaha muslimaadka ah ku dhiirigelisay inay sii wadaan howsha ay hayaan wiilasha muslimiinta jihaadaya ayaan u duceynayaa ilaahay subxaana wa tacaalaa inuu garab galo kii shahiiday ilaahay jannada ka waraabiyo kii taagan ilaahay gondahiisa oo sugo kii dhaawacan ilaahay caafiyo ilaahay dembigiina dembi waalidkiin ha dhaafo gaalada xuxunka wax matarooninkaa meelaha baacbaacle waxba ma tari doonaan insha allah ilaah baa duleyn doona wayna dulaysan yihiin waxa ay nagula dagaalayaan waa waxa ay ka soo qaadeen kiniisadahooda wax sii socon doonana ma ahan insha allahu tacaala annakaa khayrka ku dambayn doono adinkana waxaa laydinka rabaa kiniisad xun wax laga soo qaaday keenayaane adankuna dhiiba xaqiina ee dhididkiina walaalayaa dadaala gabdhaha muslimaadka ayaan la hadlayaa sidoo kale mid ka mid ah haweenka ka soo qayb galay munaasabaddan kana qayb qaadatay infaaqa lagu garab istaagayo mujaahidiinta ayaa haweenka u sheegtay jihaadka iyo fadligiisa walaalayaal allah wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya dadka mu- muslimiinta mu'miniinta wuxuu leeyahay waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin dadkii allaah rumeeyeyow la dagaalama gaalada idinkoo dhammaystiran oon gabdho iyo wiila lasoo kala harinin sidai ayagaba dhammaantood in munaafiqiin iyo murtadiin iyo mushrikiin idinla dagaalamayaan Een, ha- ha- saxaabiga kaleeto oo abider wuxuu leeyahay radiallahu canhu qultu yaa rasuula allaahi ayu lcamali afdal ilaahay agtiisa camal loogu dhawaado keebaa ugu fadli badan nabi wuxuu yidhi iimaanun billah waa ina allah rumayso markii hore kadibna waljihaad fii sabiilillaah dumarka muslimaadka ah ayaa kaalin muhiima uga jira halganka diimeed ay mujaahidiintu iskaga difaacayaan shisheeyaha iyo kuwa hiilada siinaya warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa